cabdisalaam guuleed oo martani ku-xigeen kasoo noqday sirdoonka dowladda federaalka ayaa ka hadlay fashilka ay dhex dabaalanayso dowladda federaalka iyo arrimo ay suurgal tahay inay la kulunto xukuumadda federaalka waqtiyadeena soo aadan waxa uu soo hadal qaaday dagaalka uu ku fashilmay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka arrimo ay ka mid yihiin dhaqaal la-aan iyo ciidan dagaalam oo la waayey hankii iyo hamigii qabiilada soomaaliya shalay ay madaxweyne xasan sheekh ku taageerayeenna meesha wuu ka baxay dhalinyaradii iyo dhaqaalihii iyo qalbigii dadka soomaaliyeedna waad aragtay meeshay marayaan maxaa laga filaysan karaa marka dowladda iyo dowladda maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laga malaysan karaa aniga fahamkayga al-shabaab oo dhul cusub qabsada haddaysan khatar gelin dowladnimada soomaaliya ciidamada jubbaland la geeyey oo federaalka oo haddaan lasoo badbaadin naftooda iyo waxay meesha la tageen waaya xasan sheikh oo siyaasadda international communitiga iyo wadamada soomaaliya taageera iyo ummadda soomaaliya hortoodaba yani ku fashilma garan waaya meesha waxa u socdaan iyo waxa ka dambeeya waxa uu maanta qabanayo waqti kuuma harin waa kuu digayaa xasan sheikhow wuxuu kaloo carku ku dhuftay suurtagalnimada inay soomaaliya ka dhacaan wixii ka dhacay afghanistaan iyo suuriya waxaad ogtihiin saadaarsheyda aniga waxaa kamid ahaa jirta inay aada suurtagal u tahay inay soomaaliya gacanta afghanistaan ku dhacdo si wadadii afghanistaan inay marto kaabuul iyo muqdisho inay shishabahaan in laga yaabo in al-shabaab ay xoog iyo awood kusoo soomaaliya soo saaraan maanta waxaad ogtihiin al-shabaab aaday ugu dhow yihiin magaalada muqdisho dhinacan balcad markaad fiiriso aaday ugu dhow yihiin ciidanka laga doonaa meelo fafogna mama jiraan ma ogaanow cidda taageeri doonta al-shabaab laakiin ma baciidsanayo al-shabaab oo enerji iyo awood cusub leh inay weerar cusub soo qaadaan sidoo kale madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa la sheegay in uu ciidamadiisa kala bixi doono soomaaliya arrinkaas oo walaac horlow ka awaray dowladda federaalka sida uu sheegayo taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka soomaaliya madaxweyne donald trump ayaa la doortay bil ka bacdi ayuu xukunka la wareegi doona waxaadna ogtihiin donald trump markuu xukunka ka tegayay inuu ciidamadiisa soomaaliya ka laalaabtay oo ka waday ciidamada maraykanku inay soomaaliya isaga tegayaan oy ka ruuqaansan doonaan dabcan laga yaababa ciidanka hadda soomaaliya jooga oo balidoogli maalaso in boorsooyinku xirxiran yihiin soomaaliya maxay ku tashanaysaa marka si kastaba ahaatee waxaa walaac laga muujinayaa mustaqbalka dowladda federaalka xilli madaxweynaha dowladda federaalka uu wajahayo gebidhaclaan siyaasadeed iyo admo dhanka ammaanka ah